maamulaha bremier banki mahad axmed maxamed ayaa v o a u sheegay in bangigan cusub oo saamiley ku ah ganacsato soomaaliyeed uu yahay mid islaami ah bangigii ugu horeeyey oo xiriir toos ah la leh baanka kale ee caalamka isagoo leh waxaa afka shisheeye lagu yidhaahdo swift cod bangiga horta waa bangi islaami ah bangiga wuxuu ku dhisan yahay sharciga sharciga caalamiga ah waxaana sharciya bangiga dhexe sida bangiyaha looga baahan yahay waddankan waxaan kaloo sameynaa oon kusoo kordhina magaalada oo magaalada ka maqnaa arinta oo la yidhaahdo swift oo nidaamka sharciga leh oo lagu kala dirsado lacagaha adduunka dhammaan kulli taasoon aaminsannahay inay dadka ganacsatada ay wax weyn u tiri doonto insha allahu tacaala oosan u baahnayn inay lacag meel ka qaqadaan oo meel kalena ay geeyaan nidaamka uu leeyahay bangigan ayuu maamuluhu sheegay in macaamiisha u ogolaanayo in ay la baxaan lacag cadaan ah oo doolarka maraykanka ah hadiiba uu akoon caalami ah u furan yahay waxaan kaloo kusoo kordhinay magaalada mise wadankaba sidiisaba oo haddana ugu horeysa wadanka serviceka la yihahdo mastercard in qof kasta oo ajnabi ah mase soomaalida ku nool qurbaha ay wadanka joogaan haddana ay kaarkooda oo mastercard ah a t m yadana ku isticmaali karaan oo akoonadooda dibadaha ku yaalaan ay lacag kala bixi karaan intana isla sidii aan kaar uga daabici karno oo meel alla maytay meeshay tagaan adduunka isla kaarkaas ay ku isticmaali karaan akoonkiisa halkan premier bank ayuu lacagta ku shubanaa kadibna kaarkiisa meel alla meeshu taga adduunku ku isticmaali karaa mas-uuliyiinta dowladda iyo shakhsiyaadka ka qayb galay furitaanka xafladda ayaa bilaabay inay isticmaalaan mashiinka lacagta lagala baxo waxaana ka mid ahaa wasiirka maaliyadda maxamed aadan ibraahim fargeeti waxaad ogtihiin xawaaladihii hadda sidii horeysan u shaqaynayn oo la xakameeyey taasna waxaa ugu wacan waxa la yidhaahdo diristing oo bunuugta maaragtay adduunyadana ay qaateen oo ay rabaan maaragtay wax kastoo la sameynayo oo maaragtay oo ah financial transactionka ama maaragtay lacagahaas laisweydaarsado inay ku baxdo qaab maaragtay oo waadix ah oo aan mugdi mugdi ku jirin marka bangigan wuxuu saacidaya arrintaasu aad iyo aada u saacidaya wuxuu isku xirayaa soomaaliya iyo caalamka inteeda kale wuxuu saamaxayaa inuu keeno adeegyo oo maaragtay hore uga maqnaa soomaaliya oo caalami ah saa aragteenba hadda maaragtay mastercard laiga siiyey australia ayaa intuu caan kala soo baxay lacag doolar ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xariga ka jiray bangigan cusub wuxuuna sheegay in furitaanka bangigan ay qayb ka tahay horumarka dowladdu ay dalka ka samaysay yacni bangigani waxa uu yahay qiimi dheeri ah oo kusoo darsoomay dadaaladii waayahan dab oo dhan dalka ka socday runtii wax badana dhiman waxbaa weli noo sii dhiman laakiin waxaa noo dhiman waxaa anaga aad iyo aad nooga qiimo badan waxa noo qabsoomay madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka bangiga ayaa dhanka kale sheegay in arrintan ay wax badan ka qaban doonto xayiraada soo wajahda xawaaladaha soomaalida oo si weyn ay shacabka u saamaysay xawaaladaha iyo bangiyada iyo dadka lacagaha ka shaqeeyo dowladda ha ku garab istaageeno mashruucaas inay qabato aan dowladda lagu garab istaagin dowladda sanado dheer ay ku qaadana keligeed inay hawshaas qabataa dib loogu sugo sanadahaas dheerna wuxu waa naga baaba'ayan xawaaladu waa xirmayaan in badanoo ka mida ma shaqayn doonaan shaqaday ka bixi doonaan yani marka waxaa waxaa inaan soo gaabino hadda waan uun caalamkii meel walba tag muxuu inta ka cadaadi qoladaan muxuu ahay bari qoladaan maxaan ku raha ballanqaad ballanqaad muxuu u samee muxaan qoladaan annagaa damiin bixinayna dheh muxuu ahay state corridor intaa laga sameey waxyaalo oo iska temborary oo ku meel gaar ah su-aashaasi mar walba waa taagan tahay lacagta soomaaliya yaa la siiyaa yaa qaato war islaam baahana qaadato cunug yaraa isool looga dhiiba maxaan ku irahday dad qaxooti aha muxuu aha loo geeyaa oo xeryaha qaxootigu ku jiro rijinkaan dhan degan kan yacni soomaaliya intaan ka bixinaan xataa mustawa igad aa gaarsiinay macad igadoo dhan si xawaaladahay ugu doodo laakiin de weli waa waa qancilaanahay adduunyadu nidaam iyo system la garanayo oo maxaa la saadaalin karo waxa biri ka dhacaya nidaamkaas dhexdiisa ay adduunyadu ku dhaqantaa si kastoo ay tahay mashiinkan ayaa noqonaya kii labaad ee laga isticmaala caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaana lagu dhex rakibay meel ka mid ah gudaha bangiga oo ku yaala isgoyska taleex ee magaalada muqdisho inkastoo ay suurtagal tahay in dadka qaar ay ku jahwareeraan sida uu mashiinkan u shaqaynayo maadaama aanay weligood horay u isticmaalin saynab abuukar maxamed v o a muqdisho